guud ahaanba ummadda muslimiinta ee ku kala sugan daafaha caalamka oo lagu qiyaaso hal dhibic sideed bilyan ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda farxadda maalinta koowaad ee ciidul adxa maanta gelinkii hore ayay muslimiinta badankooda isugu tageen masaajidda barxadda iyo garoomada si ay usoo tukadaan salaada ciidda kadibna waxaa bilaabmaya damaashaadka ciidda wariyaasheena ku sugan magaalooyinka nairobi xeryaha qaxootiga dhadhaab jigjiga iyo jabuuti ayaa noo soo diray warbixino ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinkaasi balse aan ku horeyno dhinacyo deegaanada galmudug iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qorqor oo deegaanka baxdo kula dukaday shacabka deegaankaasi salaada ciidda masaajid ku yaala deegaankaasi baxda
marka hore dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan waxaan ugu hambalyananaa ugu tahniyadenaynaa ciiddan weyn gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo reer galmudugba meel ay joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak waxaan rajaynaynaa dadka masaakiinta ah iyo dadka faqarada ah in lala ciido lala ciidsiiyo farxadda iyo ciidda lagala lala wadaago gaar ahaan sanadkan wuxuu leeyahay runtii si gaar ah inay dalka abaara halakeeyeen oo abaari ku habsatay sidaas darteed si gaar ah in laysu caawiyo laysgacan siiyo intii ilaahay wax siiyey ay masaakiinta ka farxiyaan waxa ay ilaahay siiyey wax ka siiyaan gaar ahaan dadka abaartu ay sida gaarka u taabatay ama xanuunka lala qaybsado ee abaartu keentay waxaan si gaara dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeedba ugu baaqayaa meelaha ay abaartu dalka kala mid tahay oo guud ahaan ay soomaaliya abaarta kala mid tahay colaadaha ay dadka manaxaanka ahi sida gaarka ugu geysteen in iyadana si gaara loogu gurmado si gaara loo taxgeliyo la iska xil saaro la caawiyo oo ay ka mid tahay magaaladan runtii taariikhda weyn leh ee baxdo oo ah magaalo diimeed magaalo lagu yaqaano ee wanaag iyo in diinta laga barto iyo in dacwada laga fidiyo lagu yaqaano oo ay colaada iyo dhibaatada la soo doonteen ama ay la soo aadaan dadkaas habowsan ee shareecada islaamka ku been abuuranaya ee dadka muslimiinta ah dhibaatada ku haya isagoo weliba gaar ahaan dadka soomaaliyeed taasna waxaan dadka si gaara u dardaarmaynaa inay gacan ka geystaan si gaara loo taxgeliyo xaaladooda iyo duruufaha ay ku sugan yihiin la tixgeliyo intaas kadib ilaahay baan mahad dhammaanteed u celinaynaa na soo gaarsiiyey ciiddan weyn ilahayna waxaan ka rajaynaynaa ciiddan ciiddeeda inuu nagu gaarsiiyo nabad caafimaad iyo barwaaqo soomaaliya oo dhan wixii ay waa isla ognahay ay dadka hadda dhibaatada ay ku hayaan waa inay ka bixiyaan ay diinta turjumo qaldan ka bixiyaan dadka iskaga soo ekaysiiyaan inay diin wadaan taasna runtii dacwada hadda dagaalka aan aad in loo fahmo u baahan wuxuu yahay in laga hortago oo dagaalka fikirka ay u isticmaalayaan qaldan in taas lagala dagaalamo tan kalena way socotaa wayna soco doontaa wakhtigii ay hawshaa fulinayeen ama ay dhibaatadaas ay wadayeenna waa gabaabsa ilaah idankii meeshay joogaan iyo meesha ay dhibaatada ka soo hurinayaan ayaa ilaahay idankii ayaa lagu tegayaa taasaana u baahan inaan hadda kabacdi isku kaashanno
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaariye qorqor deegaanka baxdo ayuu dadkii masaajid ku yaala halkaasi kula dukaday salaada ciidda kana hadlay xaaladda amniga ee deegaanadaasi markana dhadhaab xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kumanaan qoys oo ka kooban qaxooti iyo dad deegaan abay oo kasoo barakacaa baaraha ka jir gobolka waqooyi bari dalka kenya ayaa ka faa'iidaystay mashruuc xooloqal ah oo hay-ad turki ah ay ka fulisay deegaankaasi warbixin arrintan la xiriirta waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a cabdisalaan salas kumanaan qoys oo ka kooban qaxootiya deegaan ayaa ka faa'iidaystay deeq xoolo ah oo ka yimid shucuubta dalka turkiga si looga farxiyo kumanaanka qoys ee abaarta ka soo barakacay ee ku sugan gudaha xeryaha mashruucan udxiyada ah ayaa laga fuliyey goobo badan oo ku yaala xeryaha waxaana qaxootiga iyo deegaanka loo qeybiyey hilibka ariga geela iyo looda si looga farxiyo qoysaskan danyarta ah cabdulbaashid sheekh cali oo ah wakiilka hay-adaha turkiga ah ee mashruucan ka fuliyey gudaha xeryaha ayaa v o eeda uga warramay talada xoolaha ee gowraceen iyo bulshada ka faa'iidaysatay bismiillaahi araxmaan araxiim waxaan nahay cabdulbaasid sheekh cali oo reerdhadhaab ah mas-uulna ka ah arrimaha islaamka iyo bulshadan islaamka ah caawinteedii meesha u fadhiyo oo qaadiga dhadhaab ah ayaan nahay marka hay-adaha islaamka gurmadka ayaan ma aragtay soo dumaa oon u soo dumaa dadkan barakacayaasha ama abaaraha ay soo saamayso deegaanka ah ama abaaraha soomaaliya ay ka saameeyeen oo ku soo qaxay kenya oo mucaawana u soo raadsaday hay-adaha marka dadka ayaga ah oo kala duwan macalkubi sii joogay oo suuqaqa intay ka gubteen baahan oo iska rafaadsan qaabka lagu caawin kara ayaan isku daynaa sanad walbo inaan wixii tabartaanna aan kala qabanno waxaan mathalaa oo igu soo degaan hay-ada kala duwan oo turki u badan oo mar walbana ma aragtay dadkaaseetow aad iyo aad inay u caawiyaan isku dayaan ama raashiin ha u qaybiyaan ama lacag kaash ha siiyaan ama xoolo nool ha u qalaan waxaan maanta oo ciid mubaarag ah aan leenahay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal meelaad joogtiinbo maskiin walba iyo agoon walba iyo garoob walbaba ha farxaan ilaahay idankiis allahna ka aqbalo ducada ay ummadda u ducaynayaan maanta waxaan u qalnay taqriiban lixdan neef oo geela iyo weliba dhowr kaloo laga yaaba inay dib ka imaato boqol iyo konton neef oo lo ah oo aan isleenahay halkii neefba ilaa toddoba oo dhowr iyo toban qof ka kooban buu ma aragtay ku filnaan karaa dadka islaamka waxaan leenahay neefafka markaad qaybsanaysiin isku naxariista dadka dariska ma aragtay wax gaarsiiya dadka buka ee ducafada ana ma aragtay gaarsiiya siduu ilaahay sheegay marka waxaan leenahay ummaddana u soo duceeya weliba sidaad hadda arkaysid dhaqaalo darrada dunida ka dhacday iyo koronaga saameeyey dagaalada yukrain oo dhaqaalaha culeys ma aragta ayagana ku keenay ee socdo yaa wax badan naga gaasiriyey hadduu ilaahay balaayadaasoo dhan naga qaado inuu ilaahay subxaana wa tacaala noo siyaadiye ayaan rajaynaynaa biidni illahi waxaa nalooga imanayaa ilaa xagar dheer baa laga imanayaa oo dadka wax loo soo doonanaya laakiin dadka hadda annaga aan agtooda wax ku qalna een u dhownahay dheri ninkii u dhow baa dheeftiisa leh waxaa waaye ehelkii barakacayaasha ahaa ee abaaraha ama tuulooyinka ka imaaday ee deegaanka ahaa kuwii soomaaliya ka imaaday cusubnaa oo u n ayna kaar siinin weli iyo raashiin ku filantoona aanan haysanin oo guri ha taaleeyeen iyo qaxootigii horeo suuqaqa ka gubtay oo ayagana iska baahan ifo iyo dhagaxley buulobakti iyo dharkeenley marka waxaan leenahay ciid wanaagsanna ku ciida dhinaca kale samafale cabdibaashid sheekh cali ayaa siyaasiyiinta dalka ka codsaday inay ka qayb qaataan caawinta bulshooyinka abaaraha ku barakacay oo xilligan wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah marka ninkii wax hasto ama hay-ad hasto ama dhaqaale ilaahay siiyey walow sakadiisana allah ka dhige iyo ninkii mas-uul ahoo deegaanoo la doortoo joogabo waxaa fiican in dadka loo hagar baxo oo lacagaha kambeenka loo isticmaalayo dadka baahidooda wax looga qabto inay xoolahan oo kale intay soo galaan dadka ay su fiican wax ugu qalaan oo nabadgelyada laga shaqeeyo oo dadkaneeto maaragta waxaa weye la iska kaashado sidii wax lagu siin lahaa yucentana loola hadlo oo dad mas-uuliyiin oo muctarafa lasoo doorto oo la garanayo oo dadkii qaxootiga dejiyey ay ka mid yihiin oo maaragtay dadkan wax u qaban karo oo u qaylin karo oo maaragtay wax u keeni karo ugu dambayntayna qaar ka mid a qaxootiga ka faa'iidaystay udxiyada loo qaybiyey ayaa u mahad celiyey bulshooyinka soo caawiyey calaykum waxaan hooyo soomaaliyeed maasha allah farxad ayaan dareemaya aniga ilmaheyga oo maasha allah hilib friya ayuu ilaahay noo sahlay maaragtay si xaragale oon fayl maxaa la dhahayey boono lagu qaadanay ee nalagu siiyey oon aan laisku dagaalaynin ilaahay liibaana siiyo rubaxdii bataa maana gadan jirin maasha allah maanta waan iidaysanaynaa ajri xasan allah ka siiyo dadkii soo aniga qaxooti cusub baane abaaro ayaan kasoo barakacnay ilmahayna gacmaha ayaan ku wadanay gogol iyo guri maana haysanin alxamdulilah maasha allah maanta turkida way mahadsan yihiin khayr allah siiyo dhaqan xuseen maxamed haye maamo dhaqan bal ka war maxaa lagu siiyey maanta laxdan haye waa fiican waa ilaahay mahaddi mahad ilaahay ilaahay baan mahad u celinay dadkina siiyeyna khayr allah ha siiyo hilibna maana helaynin ilaahay baa mahad leh ummadda noo keentayna khayr allah ha siiyo maanta waa hilibaysanaysaa aa waa hilibaysanaynaa maanta haddii aliyu xuseen daahir waad mahadsan tahay oo soomaalida noo keentay iyo dadweynaha turkida noo keentay iyo dadkeennoo dhan ee adeegaha ee soo wada waan u mahad celinaynaa maanta waa hilbaysanaynaa maanta waan waa abshiraysanay waanala sooriyeeyey ugu dambaynteena caawintan ay gudaha xeryaha ka fulinayaan haydaha turkiga ayaa ku soo aadaya iyadoo dadka deegaanka abaaro xoogan ay la daalaadhacayaan xeryahana ay ku nool yihiin qaxooti badan oo ka soo bara kacay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliyaha cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
aad u mahadsan yahay salas waxaa sidoo kale meelaha laga ciiday ka mid ah magaalooyinka jabuuti iyo jigjiga sida warbixinadan ay ku faahfaahinayaan wariyaasheenna halkaasi nooga soo warama oo kale ah maxamed cabdiraxmaan gaata iyo sidoo kale wariyaha kale ee jabuuti hase yeeshee aanu ku horeyno maxamed cabdiraxmaan gaata oo jigjigo jooga
bulshada muslimiinta ee ku dhaqan caasimadda magaalada jigjiga ayaa isugu soo baxay saaka subaxii barxadda weyn ee garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga si ay u ogaan salaada ciidda carafo waxaana bulshada wejiyadooda ka muuqatay farxad ay markaasi ku soo dhoweynayaan munaasabadda ciidda carafo ee sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex hijiriyada waxaana munaasabadan ciidda carafo bulshada kala soo qaybgelay madaxweynaha dowladdegaarka soomaalida mustafa maxmed cumar waxaana halkaasi lagu tukaday labadii ragcadood ee loogu talagalay salaada ciidda madaxweynahu halkaasi kula hadlay bulshada muslimiinta ah ayaa hambalyo u diray guud ahaan bulshada muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa dalka iyo deegaanka kulligiin ciid mubaarag ciid mubaarag ciid mubaarag ilaahay fadliga ciidda hayna siiyo dhammaanteenba ilaahay naxariistiisa hayna siiyo iyo roobka abaaraha iyo dhibaatada iyo sicir bararka ilaahay haynaga qaado waad mahadsantihiin hallaysu naxariisto hallaysa saamaxo caloosha hallaysu furo waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhankiisa waxaa isaguna bulshada halkaasi kula hadlay guddoomiyaha golaha sare ee arrimaha islaamka deegaanka sheekh axmed abi mataan allaha subxaanahu wa tacaalaa ina waafajiyey garoonkiisa ina keenay marka ilaahay nicabdiisa aan ku mahadinno amniga ilaahay ina siiyey aan ku mahadin aan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oogu mahadinna diinteenna horumarka diintu wuxuu ku iman karaa inaan nabadgelyo helno horumarka diintu wuxuu ku iman karaa inaan gamcaha isqabsanno oon walaalowno horumarka diineed oo dhani wuxuu ku iman karaa midnimo iyo nabadgeliyo labadaa haddii la waayo horumarka diineed ma imanayo dhankooda waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga oo cabiraya dareenkooda farxadeed ee munaasabadani maalinta ciidda magacayga waxaa la dhahaa shuhur sheekh cabdullaahi sidiiq waxaan salaamaya muslimiinta meel aliya meelshay joogto oo dhan si gaara waxaan uga salaamayaa dhammaan carruurtay meelay joogaanba dibadda qaarka jooga oo mid la yidhaahdo cabdikariim bashiir gabadhaydan oo ila joogto oo la yidhaahdo hoodo bashiir iyo inankeeda yar dhammaan meelay joogaan qaar diro dhaba jooga dhammaan waan wada salaamaya magacayga waa munacali cabdi maanta waxaan ku ciidayaa jijiga maasha allah dhammaan ummadda muslimiinta waxaa leeyahay ciid mubaarig halkan waxaan ka salaamayaa hooyada iyo aabbahay dhammaan walaaladay waxaa leeyahay ciid mubaarig magacaygu waa xamdi xasan cabdi waxaan ku suganahay munaasabadii ciidda maasha allah si wanaagsan ba u dhacday waxaana leeyahay ciidan ciideeda ilaahay nabadqab barwaaqiyo bashmasha inagu gaadhsiiyo waxaan xaggan ka salaamaya ugu horeyntay waalidkay hooyada iyo aabahay waxaan ku xijisiinaya walaaladay inta maqan iyo inta joogta gaar ahaan walaalkay oo ku maqan magaalada muqdisho absalaan xasan cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waxaan kaloon salaamaya asxaabtayda qaaliga oo ugu horeysa nimcadda caysan waxaan kaloon ku xijisiinaya inta aan waqtigu noo saamixi waayey inaan ku kulano ciidan magacayga waa nimco cabdi carab waxaan ku ciidayaa magaalada jigjiga runahaantii maanta joogi waa qabow ummadda muslimiinta meel walbo la jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caam maanta bakheer insha allah sanadkan iyo sanad ka dambaysaba ilaahay caafimaad ha nagu gaarsiiyey waxaan salaamayaa aabahay iyo hooyada iyo dhammaan asxaabtayda iyo ummadda muslimiinta meel kasta lagu ciidayo
dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inay ku gaadhaan barwaaqo caafimaad qab iyo badhaadhaba jawigeenna maanta jigjiga waa mid aad u qabow islamarkaasina mid cimilo roobaad leh inuu roobabkaana ilaahay inoo wado ayaan u rajaynaynaa muslimiinta meel kastay joogaan waxaan halkan uga dirayaa bogaadin iyo hambalyo dadka muslimiintu daafaha caalamka meel welay joogaan luuqaday doonana ku hadlaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay subxaanahu watacaala haynaga aqbalo camaashii saalixayd ee tobankii cishe ee sagaalkii cishe ka horreeyey aynu soo qabanaynay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa bishaa bisheeda inuu ina gaadhsiiyo maalinkaa maalinkiisana uu ina gaadhsiiyo waa weriye maxamed cabdiraxmaan gaata oo idinka soo warramayay magaalada jigjiga ciid wanaagsan haatan inaan idinku wareejiyo waryaha v o da uga soo warrama magaalada jabuuti rabadaan muuse oo idin qaabadhiga sida looga ciiday waddankaasi jabuuti
dadweynaha jabuuti ayaa si wanaagsan u ciiday maanta munaasibadda ciid aladxa iyadoo dadweyne tiro badan ay u dareereen salaada ciidda salaada ciidda waxaa lagu oogay siday tahay caadadu goobaha bannaanka ee loogu talagalay in lagu tukado salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa salaada ciidda ee fadliga badan la tukaday dadweynaha jabuuti madaxweynaha oo dhambaal la xidhiidha hambalyada ciidda u marsiiyey dadweynaha xagga warbaahinta ayaa u rajeeyey ciid wanaagsan dhammaan dadweynaha jabuuti iyo ummadaha islaamka sidoo kale qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan kula kulmay mid ka mida goobaha bannaanka ee lagu tukanayay salaada ciidda ayaa ii sheegay farxadda dareenkooda cibaado dhambil ducaale baan hayoyo maam horta ciid mubaarak ciid mubaarak boqolkiiba boqol kulli sano ciid insha allah ciidu maanta siday noogu dhacday tun la arkay oo la maqlay maaha ilaahay wuu noo nimceeyey ciiddii hore waan ka fiicnayn boqolkiiba boqol ilaahay muslimka oo dhanna waa loo duceeyey wallaahi si fiican bay noogu dhacday ilaahay ha noo barakeeyo insha allah soo cibaadaystay hooyo boqolkiiba boqol anigii khayrkaiyo walaalahayba walaalahayga muslimka ah meel kastoo joogaana hooyo waan salaamaya waan u ducaynaya insha allah asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed cali beyle waxaan ahay lyshada jibuuti wallaahi alxamdulilah maanta si fiican bay noogu dhacday ilaahay baa noo qaboojiyey wixii oo toddobaadkan oo dhan kuleyl lagu jiray ayaa inoo bilaabatay muxuu ahaa shalay galabtii qabow yar qabowgiibaan xalay wallaahi intuu dambeysa dharkii ciiddii ciyaalka waxugu soo iibinay dhulka oo dhan oo iska qabow jawigoo fiican ayaan baa saaka ku soo ciidnay saaka salaadiina si fiican bay noogu dhacday si fiican noogu soo iibnay dhinac kale ciidan carafa ayaa kaga duwan ciidihii hore ciidal adxa qiimaha lagu iibsado neefka adhiga oo kor u kacay iyo wax cusub oo aan hore looga arag jabuuti oo ah in lagu qalo neefka adhiga goob bannaana oo ka agdhow goobtii hadda laga iibsaday neefka iyadoo goobtaasi ay tahay goob aan u wanaagsanayn caafimaadkeedu oo cidna aanay gacanta ku hayn iyadoo tallaabadaasi ay dhinac kalena waxyeello u geysanayso bilicda iyo wacnaanta deegaanka xasan muuse barriwi xasan halkan dee adhi fara badan baad iibinaysaa meel waxaanu joognaa ku dhow gegadii xoolaha dee waxaa la yidhi qiimaha inagunbaa iska samaystay ma saasa qiimaha annagu ma samaysana abaartaa samaysay abaarta saddexda sano jirta baa samaysay iyo sixir bararkaa sameeyey adduunka oo dhanba ka jira kolkaas saddex sano roobanna uma diid xoolaha halkaad ka keenta waxaan ka keennay dee etoobiyaan ka keennay ilaa somalilan xuduudaheega intaaba way ka wala yimaadeen aduu mulkilihii baa tii mise dilaal baa tii mulkilihii baana anigu laakiin dee boqol dollar wax ku dhow baad siinaysaan xasan macaqligal baa wax ku dhow maahayna haddii laba boqoloo dollarna naga siinan waan siinaynaa annagu maanta waan u baahannahay waad iska ogtihiin dee dhibaataduba halkay taagan tahay maanta cid ay ka qarsoon tahayba ma jirto magacaygu waa muraad maran yuusuf iminka waxaad joogtaa goobtan cusub ee adhiga lagu qalqalayo marka bal ka waran seed u aragtaa goobtan dadku way iska samaysteen goobta horta dadka way u dhowdahay oo masaafadii way isku dhowdahay ta kale laakiin deegaankii baa dhibaato ku tahay muraadow waka haa waa arkaysaa dee nadaafad darrida meesha taalla iyo maaragtay sida ay dee dadku iskaga degeen uuna adhiga un lagu qalaya dee
yaxye xasan samire yaxye halkan aad waxaa tahay gasaarlada neefkii baad qalaysaa hawsha horta sidee u socotaa hawshu wallaahi si fiican bay u socotaa adhigoo dee dadka qaali kuwa maahinaya laakiin si fiican bay u socotaa hawsha way neefka iminka xaraggii baad ka saaraysaa ah way laakiin yaxye goobtan dee maaha goob lagu talagalayo nadaafadeedii male caafimaad ahaan deegaankiina dhibaata ku tahay bal ka warran maalinta ciiddan baa lagu beriisayaa inta badan waxba laguma qalo dee meel kaloo lagu qalay ma jirta halkiina way buuxsantay dee lagu qalay
maad dawladda usii sheegtaan tidhahdaan meesha noo siyar xadhxaadho waxun baa la heli lahaa xalay wallaahi dee sidaa annagu rag dhaarmi haata uun beriisan karitaan
rabadaan muuse jaamac v o e jibuuti ciid wanaagsan aad buu mahadsan yahay rabadaan iyo wariyaasha kale ee barnaamijyadka aad ku dhegeysanayseen ee arrimaha ciidda halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o e